bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba oo joogtaan iyo si walba aad noo maqlaysaan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wareega wararka afar labaatanka saaca raadiga dalsan ee muqdisho
warniyo how dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xageen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xageen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal caawa habeen talaada arbaca ayaa soo gelaysa taariikhdu waxay ku beegan tahay lixda bisha saddexaad waa bisha lixaad sanadka laba kun saddex iyo labaatan qodobada barnaamijka wareega wararka dalsan caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya maxkamadda gobolka banaadir oo maanta xukunno culus ku riday soddon iyo lix ajnabiyih oo si sharci darro ah ugu kaluumaysanaysay xeebaha soomaaliya waxaan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka wareega xukunka ee lagu riday ajaanibta sida sharci darro ah ugu kaluumaysanaysay xeebaha soomaaliya macluumaadka sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya shir u dhexeeya xubno ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasiirada wasaaradaha maaliyadda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyadana maanta waxa uu ka furmay magaalada muqdisho haddaba shirkaas maxaa looga hadlay barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya oo tababar loogu soo xiray dalka talyaaniga oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho garoonka diyaaradaha ayaa lagu soo dhaweeyey barnaamijka aad ku maqli doontaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo magacaabay guddiga qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobada sidoo kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soomaaliya oo hortegay guddiga golaha aqalka sare baarlamaanka u qaabilsan arrimaha dib u heshiisiinta federaaleynta iyo xiriirka dowlad goboleedyada wasiir axmed macalin faqiih oo khudbad dhinacyo badan taabanaysa jeediya ayaan isoo gudbin doonaa sidoo kale wasiirka ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee qof iyo cod ah ee dhowaan waa doorashooyinka qofkii codka ah ee dhowaan golaha wadatashiga qaran ku heshiiyeen in dalka ay ka qabsoomayso barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa ciidanka xoogga iyo kuwa deegaankana waxay howlgallo ka naadgaalamayaasha al-shabaab ay ka sameeyeen deegaano hoostaga degmada galcad ee gobolka galgaduud sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan taliska ciidanka booliska puntland waxay amaro adag ay ka soo saareen amniga magaalada garowe xilli halkaas ay dhowaan ka dhaceen iskahorimaadyo u dhexeeyey ciidanka puntland iyo sidoo kale ciidamo hubeysan oo taabacsan madasha waa mucaaradka maamulka puntland barnaamijka idinkuugu soo gudbin doonaa qodobadaasi qodobaka aad ku maqli doontaan oo ay ka mid tahay maamulka gobolka banaadir oo iyaguna fariin wargelin ah ka soo saaray xowlaha udxiyada ee ciidda carafo oo barnaamijkan kuugu soo gudbi doonaa barnaamijka waxaa farsameynaya axmed jaaja oo mar kale dhegeystayaal barnaamijka wareega dalsan habeen wanaagsan ayaan hawadin ka leenahay haatan waxaan gudagelaynaa barnaamijka wareega qodobadaad ku maqashaan oo faahfaahsan ugu horaan waxaynu ku bilaabeynaa maxkamadda gobolka banaadir maanta waxay xukun ku riday soddon iyo lix ajanabi oo si sharci darra ugu kalumeysaneysay gudaha xeebaha soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir ayaa xukunno culus ku riday soddon iyo lix nin oo ajaanib ah oo kalluumaysato ah kuwaasoo lagu helay in ay xeebaha dalka soomaaliya ay ka wadeen kalluumaysi sharci darro ah kala horan gacanta lagu soo dhigay maxkamadeynta raggan ayaa waxaa fadhiyo kala duwan ka yeeshay maxkamadda gobolka banaadir oo saddex jeer dhegaysatay dacwadooda halkaas oo laysku dhaafsaday soo jeedinta eedeymo ka yimid xafiiska xeerlaalinta iyo sidoo kale qaranadii difaacay eedeysanayaasha la maxkamadeeyey ajaanibtan ayaa u kala dhashay dalalka iiraan iyo bakistan waxaana laga soo qabtay xeebta degmada hobyo ee gobolka mudug ee dowlad goboleedka galmudug sida uu ku dhawaaqay gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax waxa uu sheegay in soddon iyo lix nin ee kalluumaysatada ah lagu xukumay ganax lacageed oo dhan midkiiba kow iyo toban kun oo dollar taa sidoo kalena waxaa lala wareegay gudoomiyihii ay si sharci daraa u kalluumaysanayeen gudoomiyaha maxkamadda oo faahfaahin ka bixinayay arrintaasna waxuu yidhi
maanta ay taariikhdu tahay lixda bisha lixaad laba kun saddex labaatanka maxkamadda gobolka banaadir waxay u fadhiisanaysaa kiis dacwade maxkamadda gobolka banaadir waxay ku dhawaaqaysaa kiis dacwadeedka ciqaabta ah ee lambarkiisu yahay afar boqol sagaashan iyo lix laba kun saddex labaatan kaasoo eedaysanayaal ay ka yihiin kow big maxamed tinaab labo cabdiraxmaan tabara saddex khaalid baluuji afar sakariya nohani shan yuusuf jaad lix qaasum talashk toddobo cabid bartaash siddeed taariq kuuhi sagaal xaamid jaad toban cosmaan nohani kow iyo toban suleymaan tinaab labaiyo toban jawaad nohani saddexiyo toban jaad maxamed tinaab afariyo toban xaydar baluuji shaniyo toban cabdiqaadir tinaab lixiyo toban khadar bashki tinaab toddobiyo toban ayuub tinaab sideed iyo toban wahiid arya maahir sagaaliyo toban shaqii tinaab labaatan nawaad shahsawaari moxamed kow iyo labaatan amiin shahsawaari moxamed labaiyo labaatan xuseen dardaash gafuur saddex iyo labaatan faaruuq shahsawaari moxamed afar iyo labaatan salmaan basaar khaan shan iyo labaatan jaasim shahsawaari lix iyo labaatan farxad baluuji toddobiyo labaatan naasir totozai siddeed iyo labaatan caaqil wadhaah sagaaliyo labaatan naasir jaad soddon salmaan baluuji zay kow iyo soddon shacayb raysi soddon iyo labo isaq jasmani soddon iyo saddex mustafa faroog soddon iyo afar xikmad gool soddon iyo shan adnaan khaan degan soddon iyo lix cubaydulaahi degan kuwaas oo si wada jira uga eedaysan qodobada toddobaatan iyo labo fakrada koowaad iyo iyo fakrada afaraad boqol afartan iyo saddex iyo boqol sideed boqol labaatan iyo sideed ee xeerka horumarinta iyo maareynta kalluumaysiga soomaaliyeed oo lala akhriyo qodobka toddobaatan iyo kow ee xeerka ciqaabta soomaaliyeed maxkamadda gobolka banaadir markay aragtay gal dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay afar boqol lixdan iyo sagaal laba kun saddex labaatan kaasoo laga fura maxkamadda gobolka banaadir taariikh lix iyo tobankii bisha afaraad laba kun saddex iyo labaatanka eedaysanayaalna ay ka yihiin soddon iyo lixda eedaysane ee sare ku xusan markay aragtay eedda xafiiska xeerlaaliyaha guud ee ku taariikhaysan sideedda bishii shanaad laba kun saddex iyo labaatan taasoo nuxurkeedu ahaa in eedaysanayaasha eedaysanayaashu kusoo xadgudbeen xeebaha soomaaliya ayna gurteen kalluun sharci darro ah iyaga oo aan ka haysan ruqsad ama ogolaasho wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluuga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya markay aragtay in eedaysanayaasha dhammaantood ay qirsan yihiin in xeebaha soomaaliya laga soo qabtay iyaga oo kalluumaysanaya hase yeeshee ay qaarkood ku doodeen in ay haysteen ruqsad maxkamaddana ayna u soo gudbin ruqsad waafaqsan xeerka horumarinta iyo maareynta kalluumaysiga soomaaliyeed maadaama si waafaqsan qodobka ee xeerkaas uu saarayo cadaymaha ama culeyska cadaymaha eedaysanayaasha markay aragtay in aaladda la socodka maraakiibta ee wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ay soo qabatay iyaga oo ku jira biyaha soomaaliya oo si sharci darro ah uga jilaabanaya sidoo kalena sheegtay in labada doomood ay kalluun geeyeen dekadda salaala ee dalka cumaan kuwaas oo laga qaaday dekadda boosaaso ee gobolka bari markay aragto doodda xafiiska xeerlaalyaha guud ee ah in labada doomood iyo eedaysanayaasha saaran ay si ulakac ah u jebiyeen sharciga horumarinta iyo maareynta kalluumaysiga soomaaliyeed qodobadiisa toddobaatan iyo kow fakradiisa koowaad iyo afaraad boqol labaatan iyo sideed boqol afartan iyo saddex ayna maxkamadda u soo gudbiyeen xafiiska xeerlaalintu maxkamadda u soo gudbiyey caddaymo muujinaya in kalluumaysi sharci darro ah uu dhacay markay aragto dooda qareennada difaaca eedaysanayaasha kuwaasoo ku dooday in eedaysanayaashu ay heshiis la galeen dad soomaaliyeed sidaasna ay uga kalluumaysteen biyaha soomaaliya oo ayna dafirsanaynin in biyaha soomaaliya ay ka kalluumaysteen eedaysanayaashu markay aragto qodobka ee xeerka horumarinta iyo maareynta kalluumaysiga soomaaliyeed oo maxkamadda siinaya awood ah inay inay saari karto ganaaxyo haddii ay jirto helid faa'iido si sharci darro ah looga helay kalluumaysigaas sharci darrada ah xukunka maxkamadda gobolka banaadir maxkamadda gobolka banaadir iyadoo cuskanaysa asbaabta sare ku xusan si waafaqsan qodobada boqol iyo toddoba faqri boqol iyo toddoba dastuurka kumeelgaarka fakradiisa saddexaad qodobka siddeetan iyo afar xaraf siddeetan iyo afar qodob fakradiisa koowaad xarafkiisa e boqol labaatan iyo kow ee fakrada koowaad xarafkiisa da ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed waxay eedeysanayaasha magacyadoodu sare ku xusan yihiin ee ah soddon iyo lixda eedeysane kow ku heshay eedda loo heysto ee ku xusan qodobada sare ku xusan waxayna ku xukuntay midkiiba lacag ganaaxa oo dhan laba boqol sagaashan iyo toddoba milyan oo shilin soomaaliya una dhiganta kow iyo toban kun oo doolarka maraykanka wadarta ganaaxaas lix iyo tobanka eedaysana haddii la isku darana ay gaarayso saddex boqol sagaashan iyo lix kun oo doolar labo maxkamaddu waxay soddon iyo si- lixda eedaysane ku xukuntay soddon kun oo doolar oo migdhow ah kalluunka ay ka qaateen xeebaha soomaaliya ee laga qaaday dekeda boosaaso taariikhdu markay ahayd sagaaliyo labaatankii bishii koob iyo tobanaad laba kun labaiyo labaatanka laguna dejiyey dekeda salaala ee dalka cumaan saddex maxkamaddu waxay la wareegtay labada doomood ee kale ah bulujistaan labaatan iyo arsalaan iiraan iyo dhammaan qalabka kalluumaysi ee dul saaran labadaas doomood sidoo kale maxkamaddu waxay la wareegtay kharashka kalluunka saaran la- kalluunkii saarnaa labadaas doomood ee laga soo jilaabtay aagga dhaqaalaha gaarka ah ah ayna iibisay maxkamadda gobolka banaadir kaas oo ahaa labaatan iyo afar kun sideed boqol iyo konton tan laguna geday qiimaha dhan eber dhibic afar kiiladiiba noqotayna sagaal kun sagaal boqol iyo afartan doolar oo laga jaraayo kharashka labada turjumaan oo dhan lix boqol iyo konton doolar xukunkan ciddii aan ku qancin waxaa u furan racfaan ku siman inta sharciga uu tilmaamay xukunkan waxaa la gaara maanta oo ay taariikhdu tahay lixda bisha lixaad laba kun saddex iyo labaatanka wabilaahi towfiiq IBS Bank waa bangi aad u ballaaran oo shirta qaaran adduunka ay aqoonsan yihiin oo astaanta ku shaqeeyo waa degdegsiima adeeg iyo ammaanan dib dhacayn IBS Bank intaasoo qoromaahan adeegyada aad ka helayso i b s bank iminka waxay soo kordhiyeen dalmar wall elite mastercard haddaad aasiya joogta eeshiya aad u socdaasho ama yurub eeriyadeedii oroba aad dhex marayso ama ameerika aad u safrayso halkaad joogta adduunka adigoon bangi aadin dalmar wall elite mastercard akoonkaaga ayaad ka isticmaali kartaa ee iminka kaale u doono IBS Bank dalmar iled masterkar waxaa ku isticmaali kartaa boqol konton iyo afar wadan iyo in ka badan afar boqol iyo konton magaalo oo caalamka ah sidoo kale raboorada caalamiga ah adiga iyo qofka kula socdaba waxaad qaybta v i b lonch aad ku helaysaan si frii ah dalmar elid mastercard waxaad uga maarmi doontaa inaad tagto bangi wuxuuna kuu fududayn doonaa ganacsigaaga goob kastood ka joogta dunida waxaa kale oo aad ka heli kartaa i b s bank deeman mastercard oo loogu talagalay haweenka adigoo heli doonaa dhiskoon boqolkiiba labaatan ah waxaadna ka helaysaa ganacsiyada bahwadaagta la ah ibs bank kulmihii mastercard waxaa loogu talagalay ardayda waxbarata kaafiya mastercard waxaa loogu talagalay ganacsatada kuwa yaryar iyo kuwa heerka dhexa ah adeega 3d secure oo kugu soo dhici doona mobaylka ama imailka waxaa kale oo ibs bank aad ka helaysaa mobile bank iyo online bank ibs bank kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda
caam ahaan bulshadayna cula cula bal cula dhegihiinna aan ku casuuma maqalkiinna isbitaalka caalamiga ah ee alcaasima waa cisbitaal casri cajiib oo qalabaysan alcaasimo hosbitaal bukaankii cagta geeya hadduu caadil ka yiraax iyow kuladnaan dhakhaatiir cilmulow cudurrada daweyso oo caafimaadka barata alcaasima ku diyaare cid walbay la xidhiir baaritaan casriyeysan daweyn cabiran oo cudurrada dabiibta alcaasimo waa ku diyaare cid walbay la xiriir isbitaalka takhasusiga alcaasima waxaad ka helaysaa daryeel iyo adeegga caafimaad ee aad u baahnayd cisbitaalku waxaa kugu diyaara dhakhaatiir aqoon iyo takhasus lagu soo xulay kana tilmaaman dhakhaatiirta dalkeena jooga isbitaalka waxaa ka howlgala dhakhaatiir lagu kalsoon yahay sida dhakhtarka haweenka iyo daweynta dhalmala'aanta allah ubadka bixiye dhakhtarka carruurta dhakhtarka cudurrada guud iyo wadnaha dhakhtarka lafaha sida bedelidda jilbaha iyo simaha dhakhtarka afka iyo ilkaha dhakhtarka indhaha iyo dhakhtarka maqaarka dhakhaatiirtanina waxay isugu jiraan soomaaliya ajaanib qalabku cisbitaal ku shaqeeya waxaa ka mid ah kombiyuutarka wadnaha kombiyuutarka uurkujirta raajo casri ah qalab shaybaaro casri ah dhalooyinka ilmaha lagu koriyo qaybaha ambalaas emergency iyo umuliso afar labaatan saac heegan ah waxaad ka helaysaa cisbitaalka farmashi afar labaatan saac lagugu shaqaynayo tallaalka hooyada iyo dhallaanka iyo weliba tallaalka cagaarshowga isbitaalka waxa uu ku yaalaa degmada hodan wadada maka almukarama tarabiyaano ama wixii faafaahinta si dhan waxaad kala xiriirtaa eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo afar ama eber lix hal eber sagaashan iyo afar eber eber sagaashan iyo sagaal
kaalay horta mobile internetka ma kaa dhammaado miya waa mid aan dhacayn sabab isgaarsiintu waa somtel sax waana xirmada billaha ee adeega dhamays haa saas i dheh xirmada billaha ee dhammays waa midaan kaa dhammaanayn dhegdheg waa xirmo ku kulansiinaysa ku hadal iyo data internet waa ku shubo shan iyo toban dolar keliya oo hel data internet oo sidaa doonto u isticmaal muddo bil ah isma dhimayso kaamana dhammaanayso dhammays waa internet aan kaa dhammaanayn hakah dhammays waa hel internet oo hadaali hasha adeega dhammays waa hawshaada internet iyo ku hadalba ku dhammayso adeega dhammays ka bax waa xirmo billaah caadi ma aha cid kastaa ammaanta naga mudan garaac ku shubashada fudud xidig hal eber hal afargees sidoo kale uga shubo adeega ii dahab adigoo garaacaya xidig hal eber hal xidig lixdan iyo labo kadibna dhammaystir nambarka xidig shan iyo toban doolar afargees ugu dambayntii uga shubo ii dahab reseller garaac xidig afar afar afar xidig shan iyo toban doolar afar gees noqo qofka ugu horeeya ee ka faa'iidaysta xirmada billaha ah ee adeega dhammays waaw ogow shirkadda isgaarsiinta somtel waa shirkadda keliya isgaarsiineed ee bixisa adeega internetka billaha ugu qiimaha jaban soomaaliya taas oo macmiilkuu si toosa ugu shubanayo
waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka wareega koronarka afar labaatanka saaca ee dalsan qaybihiisii horena waan ku guda jirnaa magaalada muqdisho maanta waxaa dib ugu soo laabtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaas oo tababar kusoo qaatay dalka talyaaniga islamarkaana dalka maanta dib ugu soo magaalada muqdisho dib ugu dib ugu soo laabtay ciidamadan ayaa waxaa gudaha garoonka diyaaradaha dancadda kusoo dhaweeyay tarii ku-xeenka booliska saree guuto cismaan maxamed cabdulaahi kanayef safiirka taraaniga u jooga muqdisho iyo saraakiil kale oo ka tirsan oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya tariye kanayef oo ka hadlay munaasabadda soo dhaweynta ayaa khudbad u jeediyey askarta ee dowladda soomaaliya usoo tababartay ama kusoo tababartay dalka taraaniga
iyo dhammaan ciidankiina waan salaamhayaa il ambasciatore il governo italiano per la So- Somalia qua eh, ambasciatore Alberto Vecchi e altri ispettori dell'arma dei carabinieri e polizia somala tutti le benvenuti Een, mar kale waxaan kugu mahad celinayaa dhabar adayga akhlaaqda iyo kartida aad ka muujiseen intii tababarkaa ku jirteen oo dalka aad ka maqnaydeen macallimiintiina ka soo gudbisay vi ringraziamo e vi diamo grazie e vi saluto per quello e ne- quello eh, eh, eh, abba- saluto bene che avete fatto del Djibouti e anche eh, per l'addestramento che avete fatto ai Djibouti che ah, i vostri insegnanti hanno detto siete bene
waxaad keenteen wanaag iyo sharaf aad ku soo siyaadiseen ciidanka booliiska een, sh- iyo sharaf aad ugu adeegi doontaan dalkiinna askar wanaagsan ciidan wanaagsan markii ay tababar ka soo baxaan shacabkooda iyo dadkooda bay ugu adeegaan iyo dalkooda si sharaf loo hufan waana ku faraxsanna middaas
siamo contenti avete fatto onore non solo dell'addestramento per polizia somala che è in Djibouti avete fatto in disciplina avete fatto il cuore per il vostro paese e siamo contenti per sentire queste avete fatto i bravi eh, soldati del Djibouti
een, mar kale farxad bay noo tahay inaad dib ugu soo noqotaan dalkii maalinkaa baxaysaan iyo maantay faqri weyn baa inii dhexeeya soo maahan wax weyn baa inii dhexeeya Am, annagana aadaan kugu faraxsannahay waxaa laynka filayaa inaad shaqo fiican qabataan waxaa laynka filayaa inaad si filan fircoon u adeegtaan sharcigii iyo tababarkii iyo wixii aad soo barateen inaad dalka ugu adeegtaan baa laynka filayaa insha allahu haddii ilaahaydna Siamo contenti per essere qua oggi, e per, per, far, per Digi venire qua al Festival Baiose Ripatria, anche siamo contenti per essere, avere voi a dove di addestramento, e siamo contenti per averti qua e noi aspettiamo che avete fare il buon lavoro per il vostro paese.
ugu dambeyn waxaan u mahad celinayaa dowladda talyaaniga safiirka talyaaniga een, iyo ciidanka kaarbilyeeriga macallimiinta inay soo tababartay dhammaanteed Porta la voce per Polizia Somala, vi, as- vi- vi ringraziamo, vi ringraziamo eh, Fostero Paese, vi ringraziamo Fessere Es- Esegnanti che hanno asta- addestrati, e il governo somalo, e il governo italiano e la popolazione italiana che ha fatto, aiutato il nostro paese, il nostro poliziotti per essere eh, a addestramento per questo eh, a poliziotti Tarawish.
waa mahadsantihiin guul baan ii rajaynaya Grazie mille e buon lav- buon lavoro.
dhinaca kale wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa ka qayb galay kulan looga hadlayay isbeddelka amniga caasimadda axmed macalin fiqi ayaa waxa uu sheegay in muddada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee halka sane ee uu xilka hayay een, uu bilaabay howlaha doorashooyinka iyo sidoo kale inuu isbeddel ku sameeyo amniga caasimadda uu sheegay in ciidamo lagu soo tababara dalka uganda ay haatan ay sugayaan amniga islamarkaana isbeddel uu jiro wasiir axmed macalin fiqi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in la bilaabay howlaha doorashooyinka guddi farsamo oo shan iyo toban xubnood ka kooban ay golaha wadatashiga ku heshiiyeen in si cadaaladda ah loo soo magacaabo axmed macalin fiqi oo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayna wuxuu yidhi marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta federaalka iyo xiriirka dowlad goboleedyada iyo xubnaha guddiga ee waxaan ognahay iyo ama ka hor bila- sanado ka hor in gobollada loo diiday xisbiyada inay xafiisyo ka furtaan yani waxaa la rabaa xafiisyo eh, eh, xisbiyada waxyaalahay bogaadinayaan waxaa ka mid ah waxaa la diiday in xafiis laga furo gobollada totally laakiin maanta heshiiskan waa ogolaaday waxaa la diiday oo aan suurtagal ahayn in doorasho dadban mar walbaba markii wakhtigu sanadka u dambeeya marka la marayo in la keeno abaabul ah doorashadii waa qaban weynay sidaas awgeed doorasho dadban baan aadaynaa laakiin dowladda hadda jirtaa ay keentay fursad ah sanadkii koowaadba bishii koowaad madaxweynaha markii la doortay bishii eh, may sanadkii hore bishii lixaadba shirkii u horreeyey oo golaha wadatashiga qaranka waxaa lagu soo bandhigay ajandayaashiisa waxaa ka mid ah doorashada bil madaxweynuhu ma joogin markii la yidhi doorashaa laga hadlaya sanad markuu joogayna go-aanada aad aragteen ayaa la gaaray taasna waxay meesha ka saaraysaa in sanadka u dambeeya mar walbaba si heehaaba go-aamo aan dadka u qalmin in loo gaaro taasna guul kale waayo waxaan rabaa marka inaan halkan ka sheegno wax kasta oo la gaaro go-aan kastoo la gaaro ama heshiis kastaoo siyaasadeedoo la gaaro ma la-aanayo meelo iina iyo dadku inay wax ka qabaan laakiin majority-ga iyo intiisa badan ma saxan yahay waa dariiqii saxda ahaa ma aaday meelaha hadda laga qabo een, iimaha oo xisbiyada ay hadda ka hadleen waxaa ka mid ah in la yidhi guddiga xubnihiisa guddiga doorashooyinka xubnihiisa ayaa waxay ka imaanayaan dowlad goboleedyada sidaas awgeed xoogaa arrintaas in baa ka qabnaa iyo gobolka banaadir iyo dowladda federaalka horta guddigan muxuu qabanayaa wa guddigan wuxuu qabanayaa doorashadii qaranka oo xildhibaanadii sanataradii madaxweynihii iyo ku-xigeenkiisii wuxuu qabanayaa dowlad goboleedkii xildhibaanadii madaxweynihii madaxweyne ku-xigeenkii wuxuu qabanayaa dowladihii hoose oo golayaashii deegaanka iyo maayaradii intaas buu qabanaya intaas yaa wada joogowa dabeecada guddiga wuxuu uga duwan yahay guddigii hore guddigii hore doorashada federaalka keliya u qabanaya dalkuna ma midaysnayn doorashada xaggeeda qolo walbaaba siday rabto iyo qaanuunka rabta iska degsanaysa si dalka loo mideeyo waxaa la yidhi golayaashii deegaanka iyo dowlad goboleedkii iyo dowladdii dhexe hal guddi ha qabto guddigaasna ha ka wada yimaado intaas maadaama intaas doorashooyinkooda la wada qabanayo farqiga halkaas waa guddigii shaqadiisii baa ballaaratay isbeddeshay dowlad goboleedyada doorashadii ay qabsan jireen baa laga soo qaaday golayaashii deegaanku ay magacaabi jireen baa laga soo qaaday maxaana looga soo qaaday laba xubnood inay ku soo darsadaan halkan taas marka guul waaye dalkan u soo hoyatay waxay taasi hiis- suurtogelisay in xisbiga tiir oo halkan jooga uu golayaashii deegaanka access ugu tartamo u helo oo hal guddi uu diiwaan geliyo oo aan la dhahayn guddiga qaranka doorashooyinka qaranka xisbigan halkaanu ka diiwaangelinaya mid kalena dowlad goboleedkaa diiwaangashanaysa mid kalena golayaasha deegaankaa la diiwaangelinaya taasi meeshii baa ka baxda halkaa xisbi oo halkaas guddi qaran oo meelahaas ka kala yimid oo jooga caasimadii xarun ku leh oo dowlad goboleedyada xarun ku leh ayaa halkaada xisbi u diiwaangelinaya doorashooyinka dalkoo dhan inuu ka qayb galo laakiin awal sidaas ma ahayn farqigaas kalena waa jira akhyaare waxaa kaloo jira oo meeshaan jira adduunka guddiyadiisa doorashadu sidee ku yimaadaan ma dowladdaa iska magacowda qaar ka mida xisbiyadaaba keenaba waddamada horumarsan xisbiyaday ka wada yimaadaan si dad kale aragti ah oo isku hal aragti ahayn masalan dowladda federaalka waxaad tirahdeen eh, sagaalka xubnood ha soo magacowda ha sagaal xubnood oo u b d haddii laydiin soo magacaabo ma qaadanaysin xoogaa waa qaylinaysin markaas laakiin shan iyo toban xubnood oo kala duwan oo mid mid ku fikra uusan jirin ayaa doorashadii qaranka maamulaysa iyo doorashooyinkii kale halkaas cadaalad baa ku jirta dadka kala aragtida duwan oo meelaha kala duwan ku yimid laakiin hal xeer oo dastuurka hal sharci oo baarlamaanka federaalka xukuumaddu ay ansixiso wasaaradda arrimaha guduhu hadda ay gacanta ku hayso halkaas xeer ayaa lagu maamulayaa maalinka uu soo magacaabo ayaa ugu dambaysa dowlad goboleedkii qofkaas waa la dhaarinayaa waxaa weeye baarlamaanku marayaa waa halhal baa loo marinayaa waa loo codaynayaa waa la inuu u qalmiyo in kalaa la fiirinayaa kadib baa ayaa tig la siinaya hadda ma suurtagal baa senatar ka mid a senatarada aqalka sare ku jira haddii dowlad goboleedkiisi intay soo wacdo ay tiraahdo waxaasaa sameyn ma ka yeelayaa tabtaasu kale waay xoogaa marka shakiga ha la yareeyo dalkii waa la mideeyey aad baa loo mideeyay doorasho ahaan
شراب الحب يعرف بالمذاق shirkadda fatax general trading company waxa inoo keentay cabitaanka qamar mango naftaada haddaad qancayso laabtaada qaboojinaysa nafaqa loo qoray jirkaaga cabitaan qiimo lana raadin qamar maango uga qaado xaajigu quwaddiis xiriirta haddaan laga helin qanaaxo tabarta qaarkeedna hayn qamar mango ha qaato carruurta quraacdu seegtay buug iyo qalinkood la booday qadada aan sugi karaynin qamar maango u qaada xamaaliga xoogga quuta quwadna doonaya siyaado qamar mango ha qaato gabadha quruxdeeda muuqa maqaarku khafiif ahaaday bilicdana qayb ka weysay jirkeedu si uu qabkiisa qacdiisu hagaagsanaato qamar baangu u qaada macallinku waa qaaliyo ardayduu quudiyaa cilmiga qaadaa dhigaa saacado qotomaa galaas qaylada ka baxdaan la tirin si uu quwad u helo ku filan qamar maango ha qaato cabitaankii qamar maango waa cabitaan aad u macaan islamarkaana ay naftu ku raaxaysanayso waxaa ka buuxa fitamiino jirka uu u baahan yahay qamar maango cabitaanka cabitaanada cabitaanka qamar maango waxaad ka helaysaa dukaan kastoo lagu iibiyo cabitaanada subarmarkedyada ama gaar xarunta ugu weyn ee shirkadda fatax general trading company ee keenta cabitaanka qamar maango oo ku taalla suuqa bakaaraha waxaana xarun labaad shirkaddu ay ku leedahay suuq bacaad kala xiriir fafaarintaas dheeryana teleefon lambarada eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan iyo shan eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex lixdan iyo sagaal ama eber lixal saddex soddon iyo shan konton iyo saddex siddeetan qamar maango gacantaada ku qaado الحب يعرف بالمذاق aqoon iyo dadaal baa aadmiga isdhaafshay adduunyay premier wallet aragtaya maxaa doran Premier Wallet waa application cusub oo kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa dadka aan akoonka ku lahayn bankiga Premier way iska diiwaangelin karaan Premier Wallet.
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale lagugu soo diri karaa si fudud Akoonkaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamula kartaa.
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa Ganacsiyadu waxay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda.
intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg xataa play storeka ama app storeka simanay saxarlaay suubantii hablahay warkii aad sugayso suluugaan lahayn saaxib igaho Salka waan dhigtay haye barsooda.
super sayn maqashay sancadood ma taqaan sadarkuu muuqda uma baahna su'aal oo subarsayntayadooda soomaalaha u codaysay
suuradaad fahmaysiyo sawir aad u qurxoon daabacaddii u sarraysay super sayn baad ka heshaa innagoon kala saarin ama aan kala soocin subarsan shaqadooda soomaalida u riyaaqday shirkadda super sayn waxa ay caan ku yihiin astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan waxaadna ka helaysaa dhammaan daabacadaha boorarka stiikariska qoraalka sawirada iyo daabacadda funaanadaha iyo koofiyadaha samaynta xayeysiimaha ganacsiga sida video iyo graphic design si dhib yar uga hel tabeelayaasha xayeysiimaha magaalada samaynta xarfaha 3d ee nalalka bixiya daabacadda hadiyadaha abaalmarinada koobabka qalimaanta biladaha albumada iyo naqshadaynta gawaarida super sayn oo kula diyaara astaanta sare ee daabacadda iyo xayeysiimaha qarnigan ugu hagaag xarumahooda sida wadada maka almukarama kasoo horjeedka immigrationka shaqaalaha suuq bacaad rugsan mool boondheere agagaarka daljirka dahsoon ama wac leelayn siddeetan iyo shan toban iyo laba konton iyo afar ama eberlexal toddoba labaatan toban iyo laba toban iyo labo
wareegeystayaal waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka dalsan qaybihii dhexena waan la soo gaarnay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta magacaabay guddiga qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda wareegto kasoo baxday xafiiska ra-isul wasaaraha ayaa waxaa lagu sheegay in iyadoo ra-isul wasaaraha uu garoosanayo qiimaha iyo mudnaanta ay leedahay sanad guurada lixdan iyo saddexaad ee gobonimada midnimada iyo sidoo kale een, dhalashadii jamhuuriyadda soomaaliya uu magacaabay guddiga qabanqaabada xuska maalmaha xorriyadda guddigan u magacaabay ra-isul wasaaraha ayaa isugu jira een, sideed wasiir oo ka tirsan guryihiisa wasiirada iyo sidoo kale gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir ahaaduqa muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaana guddigan gudoomiya looga dhigay wasiirka arrimaha guud axmed macalin faqe dowladda soomaaliya ayaa sanad kasta waxay munaasabado waaweyn oo lagu xusayo maalmaha xurriyadda dalka gaar ahaan 16 juun iyo 1 luulyo oo ah maalmihii ay xurriyadda qaateen sidoo kalena ay midoobeen gobollada waqooyi iyo kuwa koonfureed wardhegeysta waxaad maqlaysaan barnaamijka wareegga wararka darsan markana haddii aynu eegno tariska booliska puntland ayaa waxay amaro ku soo rogeen een, amaro ay ka soo saareen amniga magaalada garoobe taliyaha ku-xigeenka qaybta gobolka nugaal gaashaano dhex maxamuud muuse bire ayaa sheegay in een, bulshada ku nool magaalada garoobe lagu baahan yahay inay la shaqeyn laamaha amniga wuxuuna sidoo kale sheegay in tallaabo sharci laga qaadi doono een, qof aan ka tirsaneyn ciidanka amniga oo hub ku dhex wata magaalada garoobe
intaasoo cudan ma idinla tahay ciyaalla xuxuna oo alkuliistayaalah cabtow iyo rooberi in magaalada aan ka sifayn kari weyne waxa weeyaan waa la shaqaynaya Een, waxaa la yidhi boolisku meesha xabaddu ka dhacdo waxaa la yidhi dib bay uga soo noqdaanay hadda waa la raadgoobaya sharqan xabadeed meesha ka yeedho waa lagu dareeraya meeshaasaa la aadaya waa la xaqiijinaya ilaa qorigaa iyo cidda wata gacanta lagu dhigo laga soo noqon mayo wixii ummadda dadkii waa seexan waayeen guryihii waa la hurdi waayey maa- maatadii habrihii odayaashii culimmadii ganacsatadii waa la joogi waayey waxaa saa ogelaya mataqaan wuxuu yahay waa qof xarig rabbina gooyey salaad aan tukanayn ilaahay aan aqoon khamri iyo xashiish ka dhargay weeye ciidamaha magaalada soo golayo xagga wax ka jira ma jiraanin halkaa ciidamaha magaalada soo degay iyo cidlo kama timaado dad dhintay oo magaalada khamrida ku cabba iyo kuwo ka ganacsanaya baa waxay rabaan magaalada inay fawdo iyo iyo arbish ka sameeyaan loo dulqaadan mayo cagta waa in la mariya xabad meesha laga riday waa la tegayaa gacanta lagu soo dhigaya habeen dhowta nin baa intuu inji halkaa injida a tegey buska farraq wax uu ku ridayey iyo ciduu la dirinaya midna ma jirin waa iska ridayaa babababa waa xidhanya hadda sheeladu ku jiraa kiis kalena asagoo galay buu xidhanya kaasna waa loogu daraya qof kasta oo faldambiyaad ka gala markiiba dhacdada la helo oobigaa lagu qoraya waa laga howlgelaya meeshuu gala waa loogu dabagelaya waxaan leenna dadka ku hawlan waxyaabaha anshax darrada ah inta haddeertaana aad jaaniskaasaa ka waantooba war iska daaye war khamrida daaye war qoriga kan aad la ordaysaan oo xaq iyo xoolada ka maqla idinku doonayn daaye hooyooyinkiin iyo habrihiin iyo guryihiin baa soo laysateen mujtamacii iyo muslimkii iyo islaamka o dhan baa u soo dhigateen laydinku dulqaadan maayo mana laydinku fiirsanayo tillaabaa laydinka qaadayaa tillaaba sharciga waafaqsan annaguna shaqada ilaahay baanu ugu dhowaanaynaa waajib na saaran baanu gudanaynaa inaan ku dhimannaa diyaar baanuna waxa ummadda dhibayana ummadda kaga horlooxilo ku dilana diyaar baanuna sacba iyo barya kaga soo qaadan mayno qoryaha kuwa la ordayo ummadda ku weerariyo ku dhibay odayaasha iyo nabadoonnada waxaan leeyahay haddeertaan fitanta dhacaysa waa u jeedaani nimaan wiilkiisa war ka hayn ma jiro haddeer qabsada waxaad dan ka leedihiin haddeer gacmaha ku dhega qoryahana ka qaata guryihiinna ku anshaxa laakiin annagu magaaladaas aanu ka shaqaynaynaa cagtaa la marinaya ilaa waagu baryayo lug iyo socod baa lagu soconaya amniga magaalada caasimadda garwana ga- waa la xaqiijinaya waa la gaaraya xaq iyo baadil ma sinna magaalada tan waa magaaladeennii dadka ku noolna waa dadkeennii deegaankeennii weeye waxaa layna ka rabaa si ikhlaas ah oo niyada oo daacad xalaal aan u shaqayno askari hadduu jiray war gudbiya dee munaafiq baa tahay ruufiyaana baa la soo maqayaa caawiya habeen dambe iyo carar dheh weliga iyaba dayn mayno moobilada kuwa aan noqonno moobiladooda waa baarayna inta fitata magaalada ka wada hal askari oo la xidhiira haddii la tilaabo sharciga laga qaaday maxkamad baa lagu horgeynaya askari goob jiri ama mooryaan xuna oo qurmay waxbad ka riday kii dib uga noqdana sidoo kale maxkamad baa la marinaya waa la xukumaya xukun baa lagu ridaya yaa kaa geesisan yaa kaa awood badan yaa kaa rasaas badan yaa kaa hub badan laba hadday meel ku jidho shan iyo toban baan u dirnaa marka ugu yadhahay waana horgelayna magaalada tan intii la soo laalaaban karay la laalaabay amnigeeda waa la xaqiijinaya dhallinyarada waxaan leeyahay horta khamrida cabbideeda iska daay waa wax ilaahay kaa xaaraamtay nabiga iska da salaada ilaahayna tuko rabbigayna u toobadkeen haddaadan dayn oo asaa ku jidhid qorina ku dadhid inaad adugu gacan ku dhiilo noqotid oo walaalaha iyo saaxiibadaa iyo hadba mid aad ku qarxisid ama gacan dowladeed lagugu dilo labadaas midkood baa ku dambaynaysa intee arki jidheen dhallinyaro ayoo la yidhahdo maxaa laga rabaa hebel loo caydsanaya gacan ku dhiilayaan marka dambe gacan ku dhiilu noqonaya ma asagaa meydkiisa la soo qaadaya nashitada taa weeye waaridka daba ordaya intuu xidhan yahay oo xafidan yahay oo salaada tukanayo oo ilaahay baryayo xabsiga kugu jira dani kugu jidha u dayso waxaad tidhahdaan dawlayo xukunka ha lagu ha lagu adkeeyo toban iyo labaatan iyo shan iyo toban iyo ha lagu dhufto saa dhahay dantiisaa ku jidha saasuu ido adna wuxuu kugu noqonayaa sadaqa tujaariya salaada tukadaba qaybtaadaad leedahay salaada uu tukado mid la midaad leedahay laakiin faatir magaalada khamri ka cabaya gabdhaha kufsanaya oo dadka furanaya oo ummadda argagax ku ridaya adna cuqubo iyo dhibaato kugula joogaa khayr iyo jaam dhib iyo maqsar buu kuu keenaya haddana shaqadaynu galaynaa haddii rabbi idin ka dhigo waxaa la rabaa waajibaad cad oo shaqo weeye aan laalaab lahayn ka soo laabasho iyo waa daba joogaa iyo xaggu ka dusa iyo ma jiddo wax cad oo saxa yoolka si toosaa loo tegaya meesha wax lagu shaala tegaya hebel hebel hebel hebel inta loo baahaya idaacaddaa ka sheeganaa magacyadooda marka la soo qabtaa loonaya waa kan kii waa soo qana wejigiisina waa kan laga bilaaba caawa shaqadu halkaasay inoo joogaysaa waa say inoo ku bilaamatay magaalada tan caasimadda ee amnigeeda waa la xaqiijinaya gacantaa lagu dhigaya insha allah biidnillahi tacaala waxaan leeyahay kii kii wax isu qabowna oo ay caagaddu been u sheegtayow waxaa tahay adeer waa lagaa sii haye u soo diyaargarow haddii aan rabbi khaasma waxba kula doonina waxaa kan tuur oo ka cararo masaajidka gal
waagaga dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan barnaamijka wareega wararka afaraaatanka saaci raadiga dalsana muqdisho wasiirka arrimaha gudaha iyo dibheshiisiinta xukuumadda federaalk soomaaliya axmed macali faqi ayaa maanta hortegay guddiga golaha aqalka sare baarlamaanka federaalk soomaaliya u qaabilsan arrimaha gudaha dibheshiisiinta federaaleenta iyo xiriirka dowlad goboleedyada guddigan oo ay hogaaminaysay gudoomiye senator deeqa xasan xuseen ayaa waxay warbixin ka dhageysteen wasiirka arrimaha gudaha wuxuuna uu ka warbixiyey howlaha kala duwan ee wasaaradda sida federaaleynta dib heshiisiinta abaaraha barakaca iyo wadashaqeynta wasaaradaha dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada ka dhexeeya axmed macali faqi ayaa waxa uu warbixinta siiyey guddiga isagoona sheegay in wadashaqeyn buuxda ay ka dhexeyso wasaaradda arrimaha gudaha iyo kuwa dowlad goboleedyada sidoo kale waxa uu ka jawaabay su-aalo ay weydiiyeen kuwaas oo la xiriidha wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale waxa uu ballan qaaday wasiirka in ay ka shaqeyn doonaan sidii loo soo horumarin lahaa sidii loo sii horumarin lahaa arrimaha wasaaradda
marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo guddoomiyaha guddiga arrimaha gudaha dib u heshiisiinta federaalka iyo xiriirka dowlad goboleedyada iyo xubnaha guddiga ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalka soomaaliya guddoomiye deeqo xasan xuseen soo dhoweyn iyo wicitaanka guddiga ayaan halkan ku nimid oo gudanaya qodobo dastuuri ah oo ah isla xisaabtanka iyo horumarinta dowlad wanaagga runtii saaka halkaan aan fadhiisanay warbixin dheer baan howlaha aan hayno wasaaraddu ay hayso aan ka soo gudbinay dhinacyada federaalka dhinacyada dib u heshiisiinta iyo shuruucda kala duwanaya wasaaraddu ay qeybta ka tahay waxaan rabnaa inaan ka mahad celinno gudoomiye deeqo iyo guddiga xubnihiisa kale aqalka sare ee, shaqada wanaagsan ay u hayaan dalka runtii halkaasaana dowlad wanaaguna waa sidaas check and balance in la isjeegareeyo shaqadii loo loo igmaday fulinta inay sharci dejintu ay ay jeegarayso dariiqii lagu talagalay ma ku socotaa waxaan soo gudbinay qorshaha wasaaradda ee sanadkan een, laba kun iyo labaatan iyo saddex oo runtii qaybana ka fuleen qaybana ay dhexda noo marayaan qaybna weli ay noo dhiman tahay waxaan runtii bogaadinaynaa een, shaqada aqalka sare oo ah aqal u taagan federaaleynta dalka iyo dowlad goboleedyada annaguna wasaaraddii federaalka arrimihiisa ka shaqaynaysaan nahay marka waxaan ku ballannay inaan horay wada shaqayn xoogan halkaas ka sii wadno la isku sii dhowaado golaha warbixinna la siiyo guddiga maaragtay een, hay-ado badan oo wasaarad eh, wasaaradda hoos yimaada sidaas si la mid ah ay wasaara ay hor yimaadaan guddiga oo shaqooyinkooda u sharaxaan een, dariiqii saxda ah ma ku socdaan arrimaha ugu muhiimsanaa oo guddigu wax nooga weydiiyeen waxaa ka mid ah arrintii abaarihii dalka uu ku jiray sanawaadkii lasoo dhaafay iyo shaqada wanaagsan ee laga qabtay dowladda collectively si guud looga qabtay si gaarana wasaaradda arrimaha gudaha hay-adda hoos tagtay sodma marka guddoomiyaal aad baa umahadsantihiin waxaana runtii bogaadinaynaa shaqada iyo sida qurxoona dowladnimada leh ee aad shaqada u wadiin waana ku mahadsantihiin adigii xubnaha guddiga iyo aqalka sare guud ahaan waxaan marka hore u mahad celinaya alle subxaana watacaala marka labaad wasiirka arrimaha gudaha oo nagu soo booqday maanta een, xarunta aqalka sare gaar ahaan xafiiska guddiga arrimaha gudaha waxaan runtii ka wada hadalnay waxyaabo badan iyo howlaha shaqo ee horyaala wasaaradda oo u badan howlo hortobin u leh een, horumarinta iyo hagaajinta dowlad wanaagga waxaan uga mahad celinayaa sidii een, faahfaahsaneed ee nooga nooga een, ee, noogu warameen xaaladaas iyo shuruucda een, waxqabadka wasaaradda arrimaha federaalka dib u heshiisiinta dhammaan runtii wasiirka wuxuu noo noo mxin- soo bandhigay shaqo mug leh oo hagaajinta dowlad wanaagana runtii wax badan ka qabanaysa waana uga mahad celinaynaa wasiirka waan kusoo dhaweynay maga- een, ee, golaha aqalka sare iyo sidoo kale guddiga waxaana sidoo kale aan ka wada hadalnay sidii wada shaqeynta guddiga iyo wasaaradda ee, loo hagaajin lahaa ee, wax badanna la ysaga kaashan lahaa
salaam somaali bank horumar dhaqaale ayaad ku tallaabsatay halkee baad ka liibaantay soo ma ogid in salaam somaali bank ay tahay kobciyaha dhaqaalaha dalkeenna abshir haddaad rabto matoor qalab guri qalab xafiis ama aad u baahan tahay qalab waxbarasho iyo gaari waa adoo gaara salaam somaali bank ogow haddii aad la timaado fikir horumarineed oo ganacsi waafaqsan shareecada islaamka inay ku maalgelinayso salaam somaali bank salaam somaali bank waa saacidaha bulshada salaam somaali bank
bangiga dahabshiil dahabshiil bank
dahabshiil habka iyo hanaanka ay ku shaqayso waa heerkii u sarreeyo horaa la isugu sheego hadaltaa kama taagnaa waa hoy ammaanuu hantidaad degataa horarka ma dafee dahabshiil bank ku hagaago hantidaada ku kaydso horumarka dhaqaale halkuu maanta joogo ama uu harsanayo dahabshiil banki baa hindisood halgandheer u gasho hadaltaa kama taagnaa xawaalad la hubo hantidaad ku dirtaa marna aan hakinaynin oo halkii aad la jeclayd hal daqiiqa gudahood hoo un ku dhahaysa dahabshiil bank ku hubnaa oo waa hadda dhig iyo kaala qaada hadeer ganacsiga haddaad maalgelin haminaysid dahabshiil baa u heeganay hadafkaaguu sheego howlaha dahabshiil waa horumarka dadkayga hadima gaadhiyo alluu balaaye ka haay dahabshiil group bankiga dahabshiil waa banki ammaano oo xifdinaya hantidaada bankiga dahabshiil waxa uu ku maalgelinayaa ganacsiga sida guryaha beeraha gaadiidka warshadaha iyo wixii la mid a xawaalada dahabshiil hungo ma leh waa hadda dhig hadda uun ka qaado waxaanay xafiisyo ku leedahay dhammaan caalamka oo dhan dalka gudihiisana degmo iyo tuulo kasta waa kuugu diyaar dahabshiil xarumaha ugu waaweyn dahabshiil group ee muqdisho ugu hagaag bakaaro tarabiano iyo camar weyne
dhaaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu saqiiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer ii dahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba ii dahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo ii dahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso ii dahab ku soo tuur soomaala ii dahab waxbarashada ku sii bilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama soorye u lahayd ii dahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta moobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weligaa
waxaad dhegeysa raqiibihii gudoomiya barnaamijka wareegan isla soo gaarnay waxaa maanta magaalada muqdisho ka furmay shirka wasiirada maaliyadda dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada shirkaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda soomaaliya shirka ayaa waxaa si rasmi u daafuray wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya doctor cilmi maxamuud nuur wasiir cilmi oo hadal ka jeeriyay furitaanka shirka ayaa waxa uu sheegay in shirkan ay xoogga ku saari doonaan arrimaha mideynta canshuuraha iyo xoojinta wada shaqeynta ka dhexeysa hay-adaha dowladda federaalk iyo kuwa dowlad goboleedyada sidoo kale wasiirka maaliyadda soomaaliya oo ku welinaya furitaanka shirka wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda iyo sidoo kale xubno kale oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda shirka ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa arrimaha horumarinta hanaanka maaliyadda dalka dakhliga gudaha deencafinta iyo qaybsiga deeqaha maaliyadeed ee laga helo saaxiibada bisha caalamka loo yaqaano ee taageera soomaaliya shirka ayaa inta uu socdo waxaa sidoo kale looga hadli doonaa mashaariicda horumarineed ee bangiga adduunka iyo hay-adaha kale ee taageera soomaaliya ee howlgallada ka wada soomaaliya gabagabadii shirka ayaa waxaa la filayaa in laga soo saaro warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob oo ay madaxda ka qaybka shirkaas ay isku raacsan yihiin qaybihii gudoomiye barnaamijkan waan isla sii maraynaa somalilan oo qaaday tallaabo kalen ah gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan xeer ilaalinta somalilan ayaa gudbisay ayaa u gudbisay golaha wakiilada somalilan in lagala laabto xubinimada golaha wakiilada n gudoomiyaha golahaasi cabdirasaaq khaliif axmed oo ku sugan magaalada laascaanood ee xaaladda gobolka sool dacwadan ayaa waxaa ku saxiixan xeer ilaaliyaha somalilan cabdiraxmaan jaamac ayaan xeer ilaalinta ayaa ku eedeysay gudoomiye cabdirasaaq khaliif in uu jebiyey dastuurka somalilan gudoomiyaha ayaa weli ka hadlin eedeynta loo jeediyey waxaana la xaqiijiyey inuu ku sugan yahay magaaladaas caanood ee xarada gobolka sool oo dagaallo xoogan ay ku dhex marayaan ciidamada somalilan iyo sidoo kale een, kuwa deegaanka a c c loo yaqaano mudaan dhegeystayaal inta ayaan jeclan kusoo gabagabay barnaamijka wariga darsan nabadgelyo